إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waraabe ayaa dad ku dhaawacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa iskuul waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa la dardaarmay haween daaciyaad ah oo dowro loogu soo xiray degmada buuqa qable ee walaayadaas askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose abey axmed ayaa xasan sheekh ugu yeeray magaalada adis ababa ee xarunta u ah dalka itoobiya dumarka ku dhaqan degmada salag leh ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa hadiyado ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha dagaalka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada warkii oo faah-faahsan waraabe ayaa dad ku dhaawacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa waraabe weerar ku qaaday laba wiil oo ku sugan deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya waraabahan ayaa labada wiil waxa uu ku weeraray deegaan lagu magacaabo dhagaxyucadda oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dhulka soomaali galbeed labada wiil ee uu waraabuhu dhaawacay ayaa lagu kala magacaabaa abshir maxamed ismaaciil xariir oo lix iyo toban jir ah iyo wiil kale oo afar iyo toban jir ah oo isagana lagu magacaabo rooble maxamed xuseen waxaana loola cararay isbitaal ku yaala degmada gaashaamo iyadoona ay dhaqaatiirtu sheegeen in xaaladooda caafimaad ay la tacaalayaan dadka deegaanka oo warbaahinto ka howlgasho gobolkaasi soomaali galbeed waraysatay ayaa ugu dambeyn xaqiijiyey in ay dileen waraabaha labada wiil dhaawaca u geystay waxaana ay sheegeen in ay ku dileen meel kayn ah oo markaasi ku dhuumanayay si kastay ahaataba waxaa muddooyinkii u dambeeyey soo badanayay xayawaanaadka halista ah oo dhibaato u geysanaya dadka ku nool dhulkaasi soomaali galbeed iyadoona meelo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya oo ay dhibaatooyin ugu geysteen dad badan walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa iskuul waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa la diyaar ah cali aadan munaasabad si heer sare ah loo soo agaasameeyey ayaa ka dhacday deegaanka salmaan ee hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool xafladan ayaa lagu dahfurayay iskuul maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta ay ka hirgeliyeen deegaanka munaasabada lagu dahfurayay iskuulka waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan walaayada islaamiga ah ee bakool salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waaligii walaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa dardaar muhiim ah u jeediyey dadka degan deegaanka sarmaan ee loo furay iskuulka cusub may ballana reer sarmaan haddii sangatiin fursad iyo guryahaasiin ku gali geega may la raha iskoola inta kufurun islaami e yaalka hees may habaraaw muustik may habaraaw ogsantiin waagii siyaad bara dowlada qabna guri jarnay hataa ogsantiin dadki hadeeriya og gabro maylangili jiray shaato oo gaamgaab ee i surwaal buume ee lahangeliyahay jilboog feedinaay tay maa may ogolayn madag madag feedinaay intaada gabdho mutaxajibaadu fasal gooni ee waleyn iyaalka kuriiti iyo marka manamis garab fadheedayan la imeelo shal fadheedayan wanaagaas iyo walbarashadaas oo meel dheer anka safar fadan iyo ilaahay idin siin gasheene may ballanaa xereed may laara jaray maalin walba jidmijiifaso lare fursadaas ku faa'iidaysada maalimiin oo deegaankin ee ilaahay barakaaya horta walgorodaayan iyo marka dowru langaadi muddo taqriiban ma maleeya sida bilood weliba wilaayada ma xarakad shabaal mujaahidiin dowrahan qabatay dadkii inka sarreeyay oo iskuulaadkun iyo muqararkun daraasayntiis ilanka talagalay iyo marka habaraayan walaa yoo dirikaayan walayo ha qaadadeen umana wala habaray oo dowraha ka qaadadeen insha allahu tacaala ilaahay barakaayo marka in laku faa'iidaysado nuuna kormeerka aan badyaana iyaalkii hay kuwarqabooy waalidiinta way ballanaa insha allahu tacaala awlaada tarbiyadiya hadii ilaahay qiyaamolkoo warsadee waalidkii ata kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati may ku mid tahay xadiidka waalrajulu raacin fii ahlihi wa huwa mas-uulun can raaciyati ehelka ka owlaadata iyo bilaantata adii ilaahay walkoo weydiiya maalinta qiyaama geedka fursada taalla unuga marka jahli ay ka noolanee gaala ay angalan galnee aqiidiis barado rabishay barado islaamnimadiis barado nabishayna barado walbar qaar ka mid ah nuqabada kasoo qayb gashay munaasabada iyo ganacsatada ayaa iyagana waxay dhankooda soo dhaweeyeen iskuulkan lagu soo kordhiyey deegaanka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may nasiib wanaagan helay iniyoonay mayba tuuladii deriskaan ahaayti oo log lahaayni mayba madrasa la kafurow la hariirni maamulka islaamkii gobolka bakool isla fadhiin alxamdulilah ilaahay ka mahadsan un horta may barada jarneena qur-aanka lafdi iyo barada jarneen iyaalka mayba yoo la bara jari sabadanaanba iyaalka oo mayba megelka ah gebro maybu ahaa maalmaal baraanib hata sanooyinkan dhowdhowaya maybu aha walaago gebro la kanagday alxamdu lilah alshukru lilah ilaahayaan ka mahadi ananka shukriyaan uma bacdigooda lanki arantungnin qalqaali malaaga leh maamulka leh mujaahidiinta leh madaxa sare leh hadhowaada walaalayaala dhowaan bacdajeesan sugaani diyaarahayni isqooladun si unuuba dhiigani weliba walhanoodaay amee walahayni geeka ilaahay hoobasansheeni hadhowaada unuuna diyaara enna dheeftii oo mayba waa isin hanin rorteen diyaaran enna maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaallo ku bixinaya dadka ku nool meelaha ay maamulaan wilaayaadka islaamiga ah si loo kubciyo aqoonta diineed ee bulshada weliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa la dardaarmay haween daaciyaad ah oo dowro loogu soo xiray degmada buuqa qable ee walaayadaas faahfaahin ku aadan waxaa la diyaar ah maxamed qaasim dowradan oo uu soo agaasimay maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu qabtay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dowradan oo socday muddo saddex maalin ah ayaa waxaa loo qabtay haweenka daaciyaadka ah ee ku dhaqan degmada buqa qable ee gobolka hiiraan xafladii lagu soo xirayay dowradan oo ka dhacday hoolka weyn ee sheekh xasan barsane ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimmada diinta islaamka iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah haweenka dowrada loo soo xiray oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey maktabka dacwada dhanka kalena ka codsaday in lasoo celceliyo dowraadka caynkan oo kale ah annagoo ah gabdhaha muslimaadka ah daaciyaadka ah oo ku nool walaayada hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable waxaa noo socotay ayaantan dowro aan ku qaadanay saddex maalmood dowradaas oo noo haayay maktabu dacwa ee maktabka dhexe ee xarakada shabaal mujaahidiin waxaan halkan u fadhinaa maanta xalfad ay nolog soo gabagabeeyey dowro ay noo socotay saddex maalmood waxaa noo soo jeedinaya dowradaas maktabka dacwada waxaan ilaahay u mahad celinaynaa inuu ilaahay naga dhigay gabdho muslimaad ah walaayada ku nool haddana na baray cilmi ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waxaa lagu daraaseeyey dowrada saddexda maalin arrimaha soo socdo kow waxaa lagu daraaseeyey qawaacid uliimaan tacriifu uliimaan cinda ahli sunna ahmiyat qawaacidu macrifat uliimaan manshan isaac bayna ahli sunna wa ahlulbidac bima yasbit alislaamu mar'i wa bima yastamiru qodobka labaad wuxuu ahay durqu tadriis idaarat lwaqti ahmiyat lwaqti إدراك السلف لأهمية الوقت خصائص الوقت خطوات إدراك الوقت إرشادات عامة حول قائمة الأعمال ugu dambeyntii gunaanadka xafladda lagu xirayay dowrada waxaa ka hadlay sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga gobolka hiiraan asigoo la dardarmay haweenkii dowrada lasoo gebagabeeyey xafladda ama kulanka aan goobjooga u nahay waxaa ammaan ugu filan in ay tahay xaflad dowro loogu soo gebagabaynayo gabdho culimo ah oo cadadka intaa la eg ah daaciyaad oo u taagan in ay gaarsiiyaan risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah xafladda intaasaa ammaan ugu filan waa kulamaad ay naadir tahay dunidu inay soo mareen marka loo fiirsho wakhtiga aan soo marnay waxaad tihiin gabdho daaciyaad ah ilaahay shareecadiisa bartay waxa maanta shaqada laydiin diraya iyo mas-uuliyadda dareema laydiin leeyahayna ay tahay in risaalada nabiga aad gaarsiisaan cidda aad ugu dayanaysayna ay tahay hooyooyinkeen ama hooyadiin ee caaisha iyo gabdhihii la midka ahaa saxaabiyaadka ahaa ee kuwa wanaagsanay o dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka baahiyaadkiinna ha idiin daboolo ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa baari ah asagaan waxba waayin asaga ayaa naxariis badan ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa owlaadda inuu idiin caafiyo baara inuu idinkaga dhigo ragga iyo kuwa idinla xidhiiro walaalihiinnaho muxuu ahaa aswaajtiinna ana inuu idinkaga dhigo kuwo idinkugu kaalmeeya camalka jihaadka iyo dacwada iyo khayrka aad ku jirtaan jazaakum allahu khayran wbaarak allahu fiikum maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan qabtay dowlaad kala duwan kuwaas oo sare loogu qaadayo wacyiga aqooneed ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa ka waramaya mubaarak cumar askarigan oo lagu magacaabo salaad mawlid xuseen waxa uu ka mid yahay askarta dowladda federaalk ee duulaan ku jooga degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose kaas oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose salaad ayaa waxa uu ka mid yahay askarta dowladda federaalk ee loogu yeero afar iyo tobanka oktoobar kaas oo tababar ku soo qaatay magaalada muqdisho isagoon la soo goostay qori bikami iyo qori ak forty seven ah askarigan isa soo dhiibay ayaa waxaa wareysatay warbaahinta islaamiga alfurqaan ugu horreyn waxa uu ka waramay xilliga uu ku biiray askarta dowladda federaalk iyo halka uu ka raacay waxa uu sheegay iyagoo ku safraya inta u dhexaysa buufo iyo janaal ay la kulmeen qarax miine oo lagu aasay waddada iyagoona halkaasi ku gaaray khasaaro naf iyo maalba leh magay salaad mawliid xuseen miyoo janaal la dhahay afar iyo tobanka oktoobar guuti la dhahay labada kun sideed iyo tobankii tababaraha muqdisho lay kusoo qaatay kowdii waxaan nagu hareeyay meel oo la dhahay school blucy waxaa kusoo jirnay laba bilood ijab ilaa saddex bilood may ahayd meelahaas haddana waxaanana keenay meel oo general gordon la dhahay haddana waxaan joognay hal sina amala meeshii soo joognay waxaan soo aadnay noo soo wareejiyey janaalan noo soo wareejiyey wadadan dheer oo lambarlahadan iyo buufo udhahaysaa kusoo safarnay meesha qaraha ka dhacay ba gaari biijiya qaraha la kacay afar qof aa ku dhimtay qaarna waa ku dhawaameen sidii aan kusoo marnay ha hoftayg waa wataa qori oo aaka iyo qori betama wati iyo bosh sidoo kale salaad ayaa ka warmay gobodfalladii iyo dhibaatooyinka ay u geysan jireen dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada janaal iyo deegaanada kale wallaahi nin horta gobodfallo badan waa iska jiraan salaadii waa ugu dambaysay mid midaa agteena waddo oo agteena maraysa isagoo maraya aaneef ariga ka fokaday juq oo horteena u galay juqdii markuu galay odagii wuxuu dhahay nin neefkanaa soo baxsanaa marka markii juqdii si ugu socday laankii unbuu dhinaca kale u gudbiyey kuwo kale oo iyagoo hortooda ku socda ay arkeen markaas inta maxaa kusoo gediy shabaab way dhaheen ulay la dhaheen yarkii garaayaaba dhaynio adima qof waalid soo koriyo miyaad ahayn qof sideetan jira oo dhalinyaro oo hadda aan ahayn maarkin maadi derby maa kusoo korteen dhaya marka ula dhacaysa qof waalid soo koriyo matiidniyana radaab shabaab ayaa way dhahayn shabaab ma anaga nagu soo hogaaminaysa inta iyada ku jirta malakumi waaba geli rabaya way dhahayn ugu dambeyn askariyan ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadiisa ay weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha hadda u baada inay maarkino ay iskaga soo tagaan kolley iyagoo muslim ah inay maarkino diin maarkino la dagaalamaan intay diintii ay garab istaagi lahaayeen inay diintooda garab istaagaan oo meesha iskaga soo tagaan aan dullinimadaas iyo afar iyo labaatan saa maarkino qori oo ammaankiis go-on yahay kabiyoror ku taaganaa kolley iskaga soo tagaan ugu baagi lahaa askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa si raxraxan u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo isaga soo baxaya safka shisheeyaha ee kusoo duulay dalka iyagoon la soo goosanaya hubkii loo siiyey in lagu dhibaateeyo shareecada islaamka iyo ehelkeeda abey axmed ayaa xasan sheekh ugu yeeray magaalada adis ababa ee xarunta u ah dalka itoobiya faahfaahinta qodobkan waxaa soo jeedinaya farxaan cali ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ugu yeeray magaalada adis ababa ee caasimada itoobiya xasan ayaa maanta safar ku tegaya adis ababa isagoona kulamo la qaadan doona abiy axmed arrinta ugu weyn ee uu abiy kala hadli doono xasan sheekh ayaa la sheegayaa inay tahay dhammaystirka heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay ku gaareen magaalada ankara kaas oo xabashida lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya iyadoo wararka kale ee soo baxaya ay sheegayaan in kulanka uusan ka marnayn sidii ciidamada itoobiya ay uga mid noqon lahaayeen waxay ugu yeereen howlgalka awsom safarka xasan sheekh ee itoobiya ayaa imaanaya xilli mar sii horaysay uu safar ugu socdaalayay dhiggiisa eritareya ee afweerka uu sheegay inuusan dulmari doonin hawada itoobiya islamarkaana sheegay in itoobiya ay wax walba uga daran tahay shacabka soomaaliyeed ayaa madaxda dowladda federaalka ku dhaliilay sababta itoobiya ay iyadu u imaan la-adahay muqdisho waxa ay doonaysana kala macaamisha soomaaliya islamarkaana iyaga u diiday inay qabkaasi yeeshaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in safarka xasan sheekh maxamuud ee adis ababa uu yahay mid halis ah maadaama dowlad uu shalay ku calaamadeeyey cadowgiisa koowaad uu tegayo wax walbana ay uga imaan karaan waa sida ay hadalka u dhigeen tani ayay ku tilmaameen fashil siyaasadeed oo soo wajahday xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud dumarka ku dhaqan degmada salagle ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa hadiyado ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha dagaalka faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya maxamed shiikh waa munaasabad ballaaran oo dhowaan ka dhacday degmada salagle ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo ay ku wareejinayaan haweenka ku dhaqan degmada saragle hadiyado qaali oo ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira furiimaha hore dagaalka oo ay kula loolamayaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye oo duulaan gardaro ah kusoo galay dalka soomaaliya xafladda hadiye wareejinta ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka degmada saragle culimaa udiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool saragle ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka mindheergaradka degmada saragle kuwaasoo bogaadiya hadaayaadka ay wareejiyaan dumarka degmada saragle waxaa kaloo mahadle gabdhaha muslimaadka ah ee maanta wejigeennaga taagan ee diinta ilaahay u taagan ee waxaan horteyda ka muuqda keenay insha allah ilaah baa ku mahadsan fadhigan aan ku kulannay aan xaflad oon ku wareejinayno agabkii mujaahidiinta loogu talagalay gabdhaha degmada saragle ay ku wareejinayaan gabdhahan xortaanada fadhiyo oo agabkan kala duwan ee jihaadka ku bixiyey waxaan leenahay iyagana ilaahay weynaa waaxidka ajra ka siiyo
intii ay socotay xafladda mid ka mid ah haweenkii muslimaadka ahaa ee wareejiyay hadyadaha ay ugu talagaleen ciidamada militariga al-shabaab ayaa ka warrantay waxyaabihii ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aniga oo ku hadlaaya magaca gabdhaha walaayada salagle waxaan halkan ku soo diyaarinay agabyo kala nooc ah agabyadaasoo aan ugu talagalnay walaalaheenna mujaahidiinta ah aanna garab aan u nahay mar walba hiilihoona aan la garab taagannahay agabkaasoo kala noocnooc ah waxaana ka mid ah soddon iyo shan loor oo buskud ah waxaa kaloo ka mid ah afartan kartoon oo timir ah waxaa ku xiga toddobaatan iyo lix oo go'yaha la huwada ah waxaa ku xiga boqol lixdan iyo lix oo caagadaha oo tolanayaasha ah waxaa kaloo ku xiga bacooyinka oo magaratay roobka laysaga celiyo oo magaranaysaa mujaahidiinta ay taaganayaan waxaa ka mid ah xargo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah shaambooyinka yaryar oo amaroonta ah sidoo kale mid ka mid ah dumarkii hadiyadaha bixiyey oo ku hadlaysay luuqadda carabiga kana hadlaysay sida ay ugu helan yihiin garab istaagga ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ونحن أمهات المجاهدين وزوجاتهم وأخواتهم وهنا اليوم لكي نقدم بعض الهدايا لإخواننا المجاهدين في الثغور ونقول لهم أنتم الشمس الذي ستشرق بإذن الله وأنتم الأبطال في شرق إفريقيا فواصلوا طريقكم واصبروا واثبتوا إن الله معكم الله الله في جهادكم فصبر ساعة ثم تكون لكم العاقبة بإذن الله ugu dambeyntii mid ka mid ah dumarkii hadiyadaha ku wareejiyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u warrantay warbaahinta islaamiga ah iyadoona ugu baaqday dumarka dhigooda ah inay ku daydaan ficilka kudayashada mudan ee ay sameeyeen waxaan u sheegaynaa gabdhaha muslimaadka ah ee ku noqon degmada salagle siday maanta wax u keeneen maalin walba inay xoolahooda ay u baxsadaan waxaa waaye dadka salag la jooga waa dad khayr badan waa dad khayr looga bartay waa dad diintooda inuu isreeyaan jecel waaye
si kastaba ha haatee dumarka muslimaadka ah ee ku nool wilayaadka islaamiga ah ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lafdhabar iyo udub dhexaad u ah jihaadka caalamiga ay wado xarakada al-shabaab kaasoo la ysaga dafcinayo ciidamada shisheeye ee jinsiyadaha kala duwan leh iyo kuwa soomaalida ee daacadda u ah dumarka ku nool wilayaadka ayaa kaalin libaax leh oo mugle ka qaatay dagaalka ka socda waddanka waxyaabaha xusada mudan ee baalka dahabiga ah iyo safaxaadka dhalaalaya u galay waxaa ka mid ah inay iyagana sii labajibaareen hadiyadaha markii duulaan aan laga fiirsan oo laga soo baaraandegin oo qari isku turnimo ah uu xasan sheekh maxamuud uu durbaanka u garaacay kaas oo ka dhanaa wilaayaadka islaamiga ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qiray in dumarka muslimaadka ah ee ku nool wilayaadka kaalin mug weyn oon la dhayalsan karin ay kaga jiraan jihaadka ka socda dalka soomaaliya si gaara xamladii uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ay kaalintooda kasoo dhalaaleen dhegaystayaal warkii aad kala socoteen raadiyaha alfurqaanna waa nagaynta